munaasabadan ay ku qalin jebinayeen dufcaddii afaraad ee ka baxda jaamacadda mudane faraceeda magaalada gaalkacyo oo dhammaystay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda iyo xaflad qalinjebin lagu qabtay magaalada gaalkacyo munaasabadda qalinjebintu ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland waxgaradka aqoon-yahanada xubnaha ka socday bahda waxbarashada gobolka mudug waalidiin ayaa ahayd mid dhiirigelin lagu sameynayey soddon iyo sagaal arday oo ka qalin jebisay jaamacadda mudane faraceeda magaalada gaalkacyo duqa degmada gaalkaadruxaanshe xasan jimaacaale ayaa la dardaarmay ardaydii ka qalin jebisay isagoona sheegay in loo baahan yahay in aqoonta ay barteen laga dareemo degmada gaalkacyo iyo deegaanada hoos yimaaday ayna ka shaqeeyaan nabadgelyada laga shaqaynayo bahda waxbarashaduna ay u noqdaan furaha hogaanka nabadgelyada maadaama aan suurtagelaynin in wax la barta haddii aan nabadi jirin ayuu ugu baaqay dadka ka shaqeeya waxbarashada gobolka mudug intaa kadib waxaan rabaa inaan idhaahdo ardada qiimaha badan ee saaxiibaday iyo intaa waalidku u ahay intaba ah ee maanta farxadda halkaan aan la qaybsanayno inaan idhaahdo hambalyo hambalyo hambalyo waa ku faraxsanaa in kala soo qayb galno cilmiga barateena ilaahay subxaana watacaala ha ka dhigo midkii aad dalkiinna iyo dadkiinna iyo diintiinna ku anfacdaan insha allahu tacaala waa aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa wax soo saarka iyo miraha qiimaha badan iyo didaalka iyo tayada aad geliseen jaamacadda sidaas la mid ah bulsho weynta reer gaalkacyo arrintaa fursaddaas waxaan rabnaa inaan bogaadinno bulshadana kula dardaaranno bulsho weynta qiimaha badan maalin walba arda qiimo badan baa qalin jebisoo soo baxda bay-adu inay badelantaan rabnaa ay u badelanto meesha colaaduhu ka jiraan meel nabadeed horumareed walaalnimo iyo derisnimo iyo maaragtay iskalgacal mid ah marka arrintaas waxaan rabnaa dhallinyarada qiimaha badan ee dafcooyin kala bedelan ee maantay moodareen ee la furay soddon iyo sagaal arday maantay dafcaddii afaraad ay ka qalin jebinayaan saddex dafcoodna ka horraysay jaamacado kale intaas ka badan soo saarayaan waxaan rabnaa arrintaas inay saamayn bay-ada ku samayso gaalkacyo dhankalena sidoo kale ardadaas waxaa laga rabaa hogaanka maanta ana mas-uuliyaddaana beri idinka hogaami doona biidnillah inaad dhafdhabar u noqotaan midnimada iyo walaalnimada dadka walaalaha ee reer puntland iyo reer galmudug reer gaalkacyo reer mudug shaqaaqooyinka fahamdarradu ay keenayso shaydaankuna wakiil ka yahan inaad hor istaagtaan si mida hor istaagtaan waxaan rabnaa waxaa badatay in loo fikiro qofku inuu shaqaalo noqdo oo shaqaalnimadii qabiilkii iyo maamuladii iyo wixii maantoona qofkii ku hawlanaado inuu maalin walba dadka yihahdo shaqaalnimaha layla raaso arrintaas wax macnaha kuma jiraan arrinta social mediaha iyo baraha bulshada maanta maxbuuseen baa dadku waa maxbuuseen aan is ogeyn soomaaliya arrintaa maxbuus baa loo yahay laakiin ma ogid adiga waa ku qanacsanta maantao dhan saasaa leedaha taleefon laakiin maxbuus baad wakhtigaagii indhahaagii maskaxdaadii wix alla waxa soo saari lahaa o dhan asagaa gelis waxaad ogaan kartaa maanta yaa facebookga iyo tictokga iyo instagramka iyo maaragtay snapchat iyo whatsapp iyo yaa iska dhileedgaray kara oo ogaan kara wuxuu ku sugnaa tobanberi kale yaa ogaan kara oo qiimayn kara arrintaa kale jaamacadda motherland ayaa waxay ka mid tahay jaamacadaha ku leh xarumaha magaalada gaalkacyo kuwaasoo ka qalin jebin arday baratay cilmiyada kala duwan ee jaamacaddu ay bixiso kuwaasoo xaflada loogu qabtay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug